بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد labadaba bay sii soo yar yar marka hore waxaa laga cabanayaa kabaha daaqadaha la saarayo oo kollay waa meeshii laga leydhsanayay taa waxaa wanaagsan qofku hadduu ka dhowrsanayo halkan uu ku dhex ridayana inuu ku rito baco ayaynu ku talin lahayn si aan walaalaha ka leydhsanaya daaqadda haddee urta kabuhu ugu soo bixin nadaafad ahaan taasa wanaagsan iyo caafimaad midda labaad xaggaa dambeed banaan ee lagu tukanayo iyadana inaan la xidhin waddadaa baabuurku marayo oo la baneeyo si dadka iyo dumarka iyo baabuurtu ay u mari karaan waddadaa qolyaha xagga dhigayaa jalka ku tukanaya iyaguna xagga dambe ha tagaan waanaynu u ducaynaynaa kolle qolyaha jaarka ah ee saxmadda aynu ku hayno iyaguna haynoo sabraan waa duyuufu raxmaan cidda masaajidka imanaysa intaa ka taka walaalayaal habeenba meel bay noo maraysaa caawa waxaynu saaranahay miisaanka ilaahay subxaanahu watacaala aayaadkaa u dambeeyey alla waxa uhi wanadacu lmawaasiina alqist liyawmi lqiyaama falaa tudlamu nafsun shay-a wain kaana misqaala xabbatin min khardalin ataynaa biha wakafaa bina xaasibiin wanadacu lmawaasiina alqist miisaan miisaanyaalkii caadilka habaanu dhigayna miisaankii cadaaladda ayaan taagayaa baa ilaha uli wanadacu lmawaasiina alqist liyawmi alqiyaama maalinta qiyaamaha miisaanka cadaaladdan taagaya nafna waxba laga dulmiyi maayo waxa la soo shaqeeyay hadduu yahay min khardal waxa la arko waxa u yar hadduu yahay ataynaa biha waan keenayaa bu ilahay isagaa daadanaya ilahay anaa keenaya wakafaa bina xaasibiin anaana ku filan cid wax xisaabisa aniga aniga anagaba ilahay u leeyahy subxaanahu watacaala marka waynu guurnay waxaynu tagnay caalamkaa dambe indheheenna waynu ka xidhnay waktigan iminka waxaanayna hor yaallaa dabeedna waxaynu daalacanaynaa sawirkaa dambe ayaa screamka inoogu jira oo aynu eegaynaa caalamkaa dambe ilahay horteenna uu keenaye mushaahadka ah quwadeenna mukhaylada maskaxda aynu ku eegayno waa ilaahay oo soo ururiye khalqigii jinkoodii iyo insigoodii meel banaan buu isugu keenay xaggan bidixdu waa naafti oo soo milaqsanay xaggan midigtuna waa jannadii oo soo bidhaamayso oo laydhinayso udgoon xaggan sarena qoraxdii baa ka soo dhow ilaahay iyo maxkamadiisi iyo malaa'igtiisiina dadka ayay hor taagan yihin oo maxkamaddii ilaahay iyo miisaankiisiina waa taagan yahay wa jaa-a rabbuka walmalaku safan safa malaa malaa'igtii ilaahayna khalqigay ku wareegsan yihiino wax nuucsan karaa ma jiro muuqaalka aynu sawiranaynaa waa kaa weeye ee qur-aanka kariimkaa ilaahay lagu tusayo subxaanahu watacaala marka qadiyadda aynu caawa dul taagannahay waa almiisaan qur-aanka marar fara badan buu kusoo arooray miisaankuna waa waxyaabaha qeybka ah ee aynu rumaysannahay ee uu ka mid tahay suurtu ee uu ka mid yahay soo nooleynta dambe jannada iyo naarta jidka siraad iyo miisaanka almiisaan ilaahay hadduu doonayo wuuba iska dayn karayayba addoomahan isagaa lehe qeybna jannadu geyn karaya qeybna naarihiisa laakiin wuu u kuurgoynayaa waa loo cudurdaar dhamaynayaa waa loo miisaamaya wixii hayayba qofka culamaau tafsiir ama culamada muslimiinta waxay isweydiiyaan waxaa la miisaamayaa muxuu yahay waxaa la miisaamayaa saddex shay si qofkan meesha taagan u qarco qofka camalkiisi baa la miisaamaya muuqaal loo yeelay sida waxaa la miisaamo kale waxaa la miisaamayaa waraaqihii combyuutarka malaa'igtu wax kusoo qoray waxaa la miisaamayaa qofka laftiisa nusuusta qaarkeed baa taa tilmaamaysa dadkuna wuxuu u kala miisaan weynaanayaa siduu u kala diin badan yahay ee u kala la kacabsi badan yahay ee ilaahay ugu kala dhow yahay ma aha siduu u kala shilshilis yahay ama u kala muruqyowen yahay sida maanta dadka ukala mi waa laba miisaan oo kala duwan taa waxaa caddaynaya xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam kasoo arooray saxaabiga la odhan jiray cabdillahi ibnu mascuud radia allahu canhu wuxuu ahaa nin gaaban oo mijo dhuudhuuban saabta qaarkood buu arkay iyaga oo adimadiisa hoos u eegaya cabdillaahi minja yare adimadiisa hoos u eegaya markaasu wuxuu ihi atacjabuuna min diqati saacay saaqayn oo waxaad la yaabsan tihiin dhuudhumadiisa dhuudhuuba wallahi intaasoo kaafir miisaanka way kaga culus waxaa la tilmaamayaa nafka in uu qofka la miisaamaya laga faa-idayaa bay leeyihin culamadu xadiidka oo qofka laftiisa waxaa la miisaamaya ku jiro maxaa mid weyn oo toora oo muruqyo buurbuuro libdhaya oo miisaanka uu kor ula kacaya maxaa mid yaroo naxiisa miisaanka la daadegi doona waa arrin aada iyo aada u cajiiba wadci dambeeye oo la yaab badan weeye miisaankaasi walaalayaal qur-aanka kariimkaa ilaahay aada uga hadlay ee sida cajaa'ib kale marar fara badan uga warramay waa mid la yaab badan oo salafuna saalix aada bay uga warwari jireen qofka iyo miisaankiisa iyo waxa loo loo miisaami doono waxaa qisooyinka qaarkood ay tilmaamayaa nebi daawud baa ilaahay wuxuu weydiiyey miisaankaa laga ashahaatay buu ilaahay weydiiyey ilaahay miisaankaa bal itusi yaab kale waa la tusiyo bari iyo galbeed qorax dhac iyo qorax ka soo bax intay isu jiraan buu la eegaaday dabeedna koobuu galay nebi daawud